faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmaraad
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeelad hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaato reediyo cadaado garowe
sheekh cabdulla cusmaan raadiyo cadaado baladweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar raadiyo cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaado saakana waxaa ugu dooroon faahfaahinno ka soo baxaya dagaal culus oo ka dhacay gobolka hiiraan maamulka puntland oo sheegay inay gacanta ku dhigeen xubno ka tirsan daacish iyo gaadiid dagaal oo ay lahaayeen madaxweynaha maamulka puntland deni oo la kulmay wafdi ka socda dowla deegaanka soomaalida ethoobiya khasaare ka dhashay dagaal ka dhacay gobolka mudug iyo galmudug oo faahfaahisay wejiga labaad ee shirka dhuusamareeb intaasi waa qaar ka mid a qodobada ugu door korran warka subax ee raadiyaha cadaado dhegaystayaal goordhow diyaar garoob ah warkaas oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo jimcaha taariikhduna ay tahay toddobiyo tobanka bisha toddobaad sannada labaatan labaatan warka waxaa soo saaray saaxiibkai haashin yare anigoo sharmaarkaan waa idila socodsiin doonaa u diyaargaroow wanaagsan warkaas oo faahfaahsan faahfahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal aada u culus oo ka dhacay gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaare ka dhashay dagaal culus oo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo dagaalyahano hubaysan oo ka tirsan al-shabaab ku dhex maray degmada buulaberde ee gobolka hiiraan dagaalka ayaa yimid kadib markii dagaalamayaal hubaysan oo ka tirsan al-shabaab ay xalay weerar culus ku qaadeen saldhigga ciidamada militariga soomaaliya ay ku leeyihiin degmadaasi waxaana dagaalkaasi laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dad goobjoogayaal ah oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in xalay saqdi dhexe mar qurah ay maqleen daryanka madaafiic iyo rasaas ay adeegsanayeen labada dhinac islamarkaana uu ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac wararka saaka laga helaya degmada buulaberde ee gobolka hiiraan ayaa tilmaamaya in xaaladdu ay degan tahay islamarkaana ciidamada militariga soomaaliya ay saldhigoodii ku sugan yihiin ma ahan markii ugu horreysay oo al-shabaab ay weerar ku qaadaan saldhig ciidamada dowladda soomaaliya ay ku leeyihiin gobolka hiiraan waxaana saraakiisha ay sheegeen in iskacaabin xoog leh ay kala hortageen dhaqdhaqaaqa al-shabaab oo iyagu dagaalkaasi soo qaaday faahfaahinaha ayaa ka soo baxaya khasaare ka dhashay dagaal laba beelood ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka muduga wararka naga soo gaaraya gobolka mudug ayaa sheegaya in gelinkii dambe ee shalayta uu dhacay iska horimaad hubaysan oo dhex maray laba maleeshiya beeleedkaas kuwaasoo kasoo wada jeeda deegaanada maamulka puntland iska horimaadka waxa uu ka dhacay deegaanka barwaaqo oo u dhow deegaanka bayre ee gobolka mudug inta la xaqiijiyey khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi waa dhimashada hal qof iyo dhaawaca saddex qof oo kale waxaana dhammaantood ay yihiin maleeshiyaadkii dagaalamo iyadoo ay tahay markii labaad oo bilo gudahood lagu dagaalamo deegaankaasi iskahorimaadka cusub waxaa iskahorimaadka cusub waxaa sababay sida wararku sheegayaan dil maalinnimadii shalay ahayd nabadoon caan ahaa lagu geystay magaalada bursaalax ee gobolka mudug waxaana maleeshiyaad ka carooday dilkaasi ay weerar ku qaadeen deegaanka barwaaqo halkaas oo khasaare ka dhashay maamulka galmudug ayaa faahfaahin ka bixiyey wejiga labaad ee shirka dhuusamareeb madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug cali daahir ciid ayaa faahfaahin ka bixiyey wejiga labaad ee shirka dhowaan lagu wado inuu ka furmo magaalada dhuusamareeb madaxweyne ku-xigeenka galmudug waxa uu sheegay in shirkaasi diiradda lagu saari doono sidii xal buuxa looga gaari lahaa doorashooyinka iyo sidoo kale xaaladaha amniga dalka waxa uu sheegay in dhammaan ay ka soo qaybgeli doonaan madaxda maamulada iyo kuwa dowladda dhexe ee soomaaliya islamarkaana diiradda lagu saari doono sidii loo wajihi lahaa xaaladaha dalka waxa uu xuseen galmudug ay ku guulaysatay in wejigii koowaad ee shirka uu ku soo dhammaado si wanaagsan islamarkaana wakhtiga xiga ay dadaal badan ku bixin doonaan sidii ugu dhaqsiyaha badan laysku afgaran lahaa inta badan madaxda maamulada ayaa ku sugan magaalada dhuusamareeb iyadoo ra-iisul wasaare khayre waxaana lagu wadaa inay gaaraan maalmaha soo socda magaalada dhuusamareeb madaxweynaha maamulka waa madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha maamulka puntland ayaa la kulmay wafdi ka socda dowla deegaanka soomaalida ethoobiya madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa qasriga madaxtooyada magaalada garowe ku qaabilay wafdi ka socda dowla deegaanka soomaalida uu hogaaminayay wasiirka tacliinta sare iyo sayniska cabdulaahi maxamed muuse wafdiga oo ay ka mid yihiin la taliyaasha madaxweynaha guddoomiyaha gobolka doollo aqoon-yahano siyaasiyiin hore ayaa madaxweynaha u gudbiyey dhambaal tacsiya oo ay uga wadeen madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida mustaf maxamuud cumar oo puntland iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed uga tacsiyey geerida ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan abshir faarax iyo madaxweynihii hore ee puntland maxamed cabdi xaashi kulanka intuu socda waxaa sidoo kale looga hadlay horumarinta iskaashiga dhinac walba oo dhex mara puntland iyo dowla deegaanka soomaalida ethoobiya halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaana waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan oo aad ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhowdhow halka caalamkao dhanna aad nagala jaan qaadaan barta aan ku leenahay internetka ee w w dot radio cadaada dot com sidoo kale magaalada dhuusamareeb ee caasimadda ah dowlad goboleedka galmud waxaad naga dhegaysanaysaan siddeetan iyo siddeed dhibic cibir magahertis maamulka puntland ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen xubno ka tirsan daacish iyo gaadiid dagaal oo ay lahaayeen ciidamada booliiska gobolka bari ayaa howlgal ay ka sameeyeen waa howlgal ay sameeyeen afar iyo labaatankii saac ee u dambeeyey degmooyin ka tirsan gobolka bari iyagoo ku soo qabtay dagaalyahano ka tirsan kooxda daacish iyo gaadiid dagaal ay lahaayeen taliska qaybta booliiska gobolka bari ayaa sheegay in ragga ay ku wareejiyeen laamaha ammaanka maamulka puntland si cadaaladda loo horkeeno maadaama dagaal lagu soo qabtay saraakiisha ciidamada ma sheegi magacyada iyo sawirada ragga ka tirsan kooxda daacish ay ku soo qabteen howlgallada ay ka sameeyeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka bari sidoo kale booliiska ayaa tilmaamay in gaadiid dagaalaha ay kaga qabsadeen daacish howlgalka ay sameeyeen iyagoo sheegay inay sii wadi doonaan howlgalka lagu xaqiijinayo amniga gobolka bari deegaano badan oo ka tirsan gobolka bari ayaa marar badan waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada maamulka puntland iyo kooxdaasi daacisha iminkana khabaaraadka dibadda qaramada midoobey ayaa soo saartay digniino cusub oo ku wajahan xanuunka dilaaga ah ee corona qaramada midoobey ayaa bilowday dib u eegidda codsi loogu talagalay si lacago loogu deeqo waddamada ugu saboolsan adduunka taasoo ay kula dagaalami doonaan cudurka dilaaga ee corona madaxa gargaarka biniaadanimada qaramada midoobey master waa marki ayaa ka digay inay jiraan dalal badan oo ay macluul kusii kordhayso kuwaasoo halka ay cunto yaraan waa kuwaasoo ay cunto yaraan baahsani ku habsatay iyadoo uu dhaqaalahooduna u sahmoobay safmarka dunida saaqay qaramada midoobey ayaa sheegaysaa in laba boqol lixdan iyo shan milyan oo qof ay dhammaadka sanadkan wajihi karaan macluumo ba-an sababo la xiriira fayruska corona waxayna codsatay hay-addu lacag dhan boqol iyo saddex bilyan oo dollar lacagaha ay qaramada midoobey dalbanayso ayaa waxaa loo adeegsan doonaa waddamada u dhaqaalahooda cagaha badan ku taagnayn waxaana hay-addu ay ka digtay haddii aanay wax ficil ah la qaadin ay dunida mustaqbal ka wajihi doonto dhibaatooyin la xidhiira horumarka hay-adda ayaa markii hore bishii maars soo codsatay lacag dhan laba milyan waa laba bilyan oo ay kula dagaalamaysay fayruska corona xanuunka safmarka ayaa saameyn weyn ku yeeshay waddamada ugu fakhrisan dunida sidaa ay soo warisay wariyaha b b c da ee magaalada geneva xusiga labaad ee hay-adda ayaa kusoo beegmaya iyadoo waddamada khaniga ah ee lacagahaasi bixin jiray ay haatan iyaga la daaladhacayaan dib u soo celinta dhaqaalahoodii oo uu saameyn ballaaran ku yeeshay fayruska laakiinse waxay hay-addu ka codsatay inay caawiyaan waddamada fakhrigu la degay warkii subax dhegaystayaal oad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga inta warka waxaa soo saaray saaxiibkai haashim yare anigoo shanwaarkaana waa idinla socodsiinaya intaan warkaan warka xiga ku kulmi doonno ammaan allah
radio cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo radio cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tebinayaa radio cadaado wuxuu daydaya xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa radio cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan